جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ka maqli doontaan warkeena subax waxaa ka mid ah diyaaradaha dowladda eridada bakistan ayaa duqeymaa dad badan ay ku dhinteen ka geystay gudaha dalka afghanistan ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xili ay sii kordhaysa dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalkaas maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa ka hor istaagay wafdi ka socday kooxda eridada soomaaliya oo doonayay inay tagaan magaalada doolow ee gobolka gadow qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda xabashada ethoobiya ayaa boob xoogan ku hayso kheyraadka dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga ethoobiya munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday ka qalin jebisay mu-asasada alxigma ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee gadow ayaa howlo caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay afar iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan diyaaradaha dowladda ridada bakistan ayaa duqeymaa dad badan ay ku dhinteen ka geystay gudaha dalka afghanistan nuur cali horsame ayaa ka waramaya warbixintaas wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka dowladda dabadhilafka ee bakistan ay duqeymo laayaan ah ka geysteen magaalooyin ka tirsan waddankaasi waxaana dhimashay dhaawaca ku noqday dad rayd ah shalay gelinkii dambe duqeymo dhowr ah oo ka dhacay bartamaha magaalada kaabul ee caasimadda waddankaasi ayaa jugta qaraxyo dhowr ah laga maqlay xaafado ka tirsan magaalada halkaasoo dhowr gantaal ay la beegsadeen diyaaradaha cadowga dabiixullaahi mujaahid oo ah afhayeenka xukuumadda imaarada islaamiga afghanistan oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha bakistan ay beegsadeen guryo ku yaala kaabul islamarkaana uu dab qabsaday gaadiid booyado ah oo waddada marayey iyo dabdheliyaal koronto arrinkaa oo sababay in qiic iyo uuro madow ay cirka isku shareeraan duqeyn kale oo ka dhacday gobolka kandahaar ee dhaca koonfurta afghanistan ayaa sababtay dhimashada labaiyo toban qof oo shacaba oo ay ka mid yihiin haween iyo caruur imaarada islaamiga ah ayaa weeraradan ka yimid bakistan ku sifaysay duulaan gardaro ah iyadoona uga jawaabtay weeraro ay ku burburisay saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda ridada bakistan waxaa burburtay xabad joojin ay labada dhinaca kala seexdeen sabtidii lasoo dhaafay kadib markii ciidamada dowladda ridada bakistan ay weeraro ku qaadeen tuulooyin xuduud beenaadka dhaca arrinkaas oo ciidanka imaarada islaamiga afghanistan ay uga jawaabeen weeraro xookugal ah oo ay ku qaadeen saldhigyo militari mas-uuliyiinta xukuumadda islaamiga ah ayaa ku eedeeyey bakistan inay fulinayso ajandayaasha nato iyo maraykanka kuwaasoo ah in la weeqo awoodda islaamiga ah ee afghanistan ka hana qaaday mahadsanid abuusheyba ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xili ay sii kordhaysa dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalkaas marwaan maxamed ayaa sii ambaqaadaya wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan oo burcad ah ay saacadihii lasoo dhaafay dil bareer ah u geysteen nin ganacsado ah oo ka soo jeeda soomaaliya dilkan ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha degmada filibiya ee ka tirsan magaalada cabton ee gobolka weston cabe halkaas oo lagu weeraray nin ganacsado ah oo howlihiisa shaqo ku guda jiray kooxa burcad ah ayaa lasoo wariyey inay weerareen dukaan uu leeyahay nin ganacsado ah oo soomaaliya ka tegey kaasoo lagu magacaabi jiray shool maxamed cadde isaga oo goobtiisa ganacsi ku sugan ayay rasaas oo duuga qaadeen taasi oo keentay inuu geeriyoodo ilawareedyo ayaa soo sheegay in dilka kadib ay kooxda burcadda ah si nabadgelyaha goobta uga baxsadeen mana jirin wax dhaca ah oo ay u geysteen ganacsadaha sida lasoo wariyey ciidamo boolis ah ayaa lasoo wariyey inay goobta tageen dilka burcadda u geysteen ganacsadaha kadib waxayna sidii caadadu ahayd goobta ka sameeyeen baaritaanno aysan wax natiijo ah ka soo bixin mahadsanid marwaan maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa ka hor istaagay wafdi ka socday kooxda ridada soomaaliya oo doonayay inay tagaan magaalada doolow ee gobolka gadow sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo casaam carafaad maleeshiyadu watay gudoomiyaha maamulka ridda jubbaland ugu magacaaban degmada dohlow mursad lefi ayaa diiday in magaalada doolow ay ku soo degaan wafdi ciidan oo ka socday kooxda ridda xasan guurguurte garoonka doolow ayaa la sheegay inay shalay xidheen maleeshiyaadka jubbaland iyadoona garoonkaasi loo diiday inay kusoo degto wafdi ka socday kooxda ridada xasan guurguurte xubnaha loo diiday inay soo galaan doolow ayaa waxaa hogaaminayay mursad jenaraal khaalid taliyaha ciidanka lugta kooxda ridada soomaaliya kaasoo ujeedkoodu ahaa in magaalada doolow tagaan kadibna ay isku soo sawiraan markii loo diiday inay degto diyaaradii sidee wafdigan ayaa la sheegay inay ku degtay doolow itoobiya halkaas ay ku sugan yihiin ciidamada itoobiya xiisadan ka dhalatay arrintan ayaa laga dareemayaa magaalada doolow iyadoona magaaladaasi ay isku fidiyeen maleeshiyaadka ridada ee taabacsan axmed madoobe oo magaalada gacanta ku haya qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo la socday mooto waxaana ku dhintay hal askari oo murtad ah dowladda xabashida ethoobiya ayaa buub xoogan ku hayso khayraadka dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga ethoobiya sida mar kale warbixintan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame soomaali galbeed dhul baylax looga dhigay cadowga oo uu gumaysigu ku raagay waxa uu sanadba sanadka ka dambeeya wajahaya mashaqo iyo dhibaatooyin hor leh kadib markii afka la qabtay dadkii dhulkaasi degganaa laguna salliday dabaqoodhi aan u diirnaxaynin dal iyo dad toona wax kastana isugu geynayaa sidii ay u raaligelin lahaayeen siliibiyiinta ay u caynsan yihiin dhowaan waxaa dhulka soomaali galbeed ee ku hor jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya si rasmi ah looga bilaabay mashruuc halis ku ah ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulkaas kaas oo ay xukuumadda adisababa ku doonayso inay ku boobto khayraadka uu hodanka ku yahay waxaa mandiqadda laga daahfuray waxaa lagu sheegay mashaariic shidaal qudis ah taasoo ay dowladda nasaarada etoobiya ku guranayso shidaalka dhulka soomaali galbeed waxaana madashii lagu daahfurayay goobjoog ahaa gaal abey axmed arrintan oo horey looga digay ayaa waxaa si rasmi ah loo dhaqangeliyey toddobaadyo ka hor xukuumadda adis ababa ayaana shirkado laga leeyahay dowladda shiinaha u wakiilatay inay u soo saaraan shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolladaasi xoogga ay ku haysato xabashida iyo kuwa ku nool qurbaha ee ka soo jeeda dhulkaas ayaa si isla mid ah uga soo horjeestay tallaabadan ka dhanka ah oo hantidooda lagu dhacayo iyagoona ka digay halista ka dhalan karta boobka ay xabashidu ku hayso taas beddelkeedna maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa bilaabay inuu weeraro afka ah ku qaado dadka soomaaliyeed ee ka hor yimid boobka aan geedka loogu soo gamban ee etoobiya ay ku hayso khayraadka ummadda murtad mustafa cagjarow ah hogaamiyaha maamulka ee dowladda xabashida etoobiya ka dhisatay jigjiga ayaa waxa uu goob fagaaraha ka difaacay boobka xabashidu ka wada dhulka ay xoogga ku haysato si gaar ah shidaalka dhulka soomaali galbeed kuwaasoo uu ku tilmaamay inay si xun u fasiranayaan boobka uu magaca mashaariiceed huuyey ee xabashidu ka wado mandiqadda waxaa nasiib darraa marka in ashkhaas aan lagu aqoonin inay talo wanaagsan yihiin talooyinkoodii horena aan la mahdin haddana ay garaacayaan durbaanno aan sax ahayn oo ay rabaan inay si xun u sawiraan mashaariicda faraha badan ee deegaanka la keenay iyagoo ka dhigaya in khayraadkii deegaanka la boobayo iyagoo ka dhigaya in khayraadkaasi dad wax laga weydiiyo oo macnalo dalkii ku hadhay ayuna jirin oo iyagu wakiilla ka yihiin dadkii meel lagu doortan aan la ogeyn inay ilaa hadda ay ku hawlan yihiin inay shacabka ku dhex tuuraan dhiilooyin aan jirin iyo dhibaatooyin aan jirin
waxa uu sidoo kale tilmaamay in etoobiya ay shidaalka ay boobeyso boqolkiiba konton ay qasnadeeda ku dhacayso halka kontonka kalena la siinayo maamulkiisa taasoo ah mid xaqiiqda ka fog sida ay aaminsan yihiin aqoon-yahanada iyo qaybaha bulshada ku dhaqana dhulka soomaali galbeed kuwaasoo si cad u sheegay in xabashidu ay boobayso khayraadkooda arrinta la yaabka leh ee uu murtad cagjar ka dhawaajiyey ayaa ah in dadka soomaaliyeed ee u dhashay dhulka ay xabashidu gumaysato uu ugu baaqay inay dib ugu soo noqdaan dhulkooda halkaasna ay ka sheegaan dhibaatada ay etoobiya ka wado mandiqadda iyadoo la wada ogyahay inuu maamulkiisa uu beegsi gaar ah ku hayo cid walba oo ka hadasha dhibaataday iyagu ku hayaan ummadda iska daa inay wax ka sheegaan dowladda xabashida etoobiya shidaalka iyo khayraadka soo baxaya ganacsiga iyo shaqo abuurka laga helayo iyo dakhliga laga helayo oo si cad loogu ansixiyey muxuu ahaayey golayaashii sharciga dalka in boqolkiiba konton deegaanka soomaalida la siinayo ay leeyihiin wixii kale dowladda dhexe u xoroodaana uu yahay waxaan haddaba aan ka faa'iidayna ee shabeelle lagu dhisayo ee meel walba lagu dhisayo ee dowladda federaalku lacagaha ay qaybinaysa ay baajidka ku darayso uu ka mid yahay in haddana eega dano siyaasadeed oo dalal kale dad leh iyo tu shaksi ay dadkii si xun ugu sawiraan waa nasiib darro waxaana shacabka uga digaynaa arrimaha noocaasa inaan lagu kaastoomin inaan lagu khaldamin niman meelaha bun ku cabeeya oo dibadaha jooga wakiil kama aha ummaddan hadday wakiil ka yihiin ha u yimaadaan oo dhibaatada hala qaybsadaan dhibaataday ugu baaqayaan ay leeyihiin dhibaatadaas ayaa idinku dhacaysa qayb ha ka ahaadaan oo ha yimaadaan oo dad ay la dhibaato yihiin kolkaa waxa u sheegay ha u sheegaan laakiin annagu waan ka fogaanaynaa dabka laakiin dab baan hurunaynaa kumana gubanayno arrinta ah arrin soconaysa ma aha
tani ayaa muujinaysa heerka dabadhilisnimo ee uu gaarsiisan yahay maamulka ay ku adeegato etoobiya ee ka dhisatay dhulka soomaali galbeed waxaana xusid mudan in hogaamiyihii maamulkaasi ugu magac weynaa xabashida ninka lagu magacaabo cabdi iley uu sheegay in shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed ay ummadda soomaaliyeed ku leedahay sagaashan shan boqolkiiba taasoo sababtay in hadalkaas dartiid xabsiga loogu tuuro iyadoo lagu beddelay kan hadda jooga ee mustafa cagjar oo qaaday dhabbihii cabdi iley waxaana ay dadku sheegayaan inay tani sababi karto in isna xabsiga la dhigo waxna aysan u tari doonin u shaqaynta iyo difaacidda xabashida xoogga ku haysata dhulka soomaaliyeed munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday ka qalin jibisay mu'asasada alxikma ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayada bokool cabdiqani moxamed ayaa warbixintaas inoo eegayaa waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey abaalmarino iyo shahaadooyin qaali ahna lagu guddoonsiiyey ardayda mu'asasada alxigma faraceeda magaalada ceelansaar kuwaas oo si gaar ah uga soo qalinjabiyey barashada kombyuutarka iyo caafimaadka munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culimo waxgarad iyo waalidiin ardayda mu'asasadaha ee qalinjabiyey ayaana ugu horeyn goobta kusoo bandhigay bandhig si weyn usoo jiitay kasoo qaybgalayaasha
How are you, my sister? I am fine, and you? I am very fine. What is your name? My name is Safia Hassan, and you? My name is Nasser Ali Zubair, which is better to study Arabic or English.
Arabic is better than English How can you prove that?
because the Holy Quran is written Arabic and the Arabic in the language which will be spoken in the doomsday. That is why.
If Arabic is better than English, why do you learn English?
Because I am coming to England, and if you do not know English, you cannot understand the people of the country really.
You are a good student, why do you learn English?
I learn English General School in El Ansar, especially the Barnage of Alek Matanki more and more.
gargaarka degdega waa kaalmo ama caawinaada koowaad ee loo fidinayo qof dhibana ah ka hor inta aan la geynin goob caafimaad ujeedada gargaarka degdega waa in la badbaadiyaa qof dhibana ah waayo waxaa suurtagal ah haddii uusan helin gargaarka degdega inuu dhibaatada gaartay u dhinto ama u naafoobo waa may gargaare gargaaruhu waa qof u leh aqoon buuxdo oo shaqada u qabanayo ama ku shaqaynaya xirfadda gargaarka degdega ah asigoo u gargaaraya qof dhibane ah islamarkaasna raacaya sharciyada gargaarka degdega ah si aysan u dhicin xaalad khatar ah asiga oo kaashanaya xirfado aqoon iyo waayo aragnimo gargaaruhu wuxuu qiimeeyaa dhibaatada bukaanka gaartay sida dhaawac neefqabatiin iyo shoog waxaa jira talooyin la siiyo bukaanka kuna saabsan dejinta bukaanka sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bokool oo xafladda ka qaybgalay ayaa si weyn usoo dhoweeyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bokool oo heerkaasi gaarsiiyey aqoonta ardayda isagoona dadka deegaanka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan maamulka mu'asasada alxikma guud ahaan maktabu tarbiya watacliim ugaasidii iyo walgorodkii iyo dhammaan jazaahum allahu khayr aljaza walana eed eed amanaan hambaleeyaana waana hadhowaayana waa guul weyn oo muslimiintaan hooyatiyu ee ardayda koley hadda bandhiga suubi ayaan aragaani aqoontiyo iyo macrifadiyo iyo meelo manaa da'diyo iyo walaayoo xambaarsiyin in marka manaa kaafi kala dheereyin marka insha allahu tacaala maybel maadaama waqtiga kooban iyo dardaaramaane muasasatu alxikma koley waa faracii saddexaad iyo hadda magaaladun eelansaar ku furun faraha koowaad tiyooglow kan lamaadna may waa buurdhuhunle kan saddexaadna eelansaar waaye runtii natiijada kubati iyo ardayda ku aflaxdi eedeeda nin farax giliyaas waa walwiin oo iftiin ah yaa ummadda maanaha ka kordhiyan may baan ka baaqay dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan reer eel ansaar inuu ku faa'iidaysado walbarashada walala ka hormaro adduunyo aakharaba may waa walbarashada waay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabkan barashiisa laka hormare horumar laka deere adduunyo aakhara hoos u dhac iyo dib u dhacna mayba ka kooya kitaabka ilaahay barashadiis iyo ka camalfalowsha iyo difaacsha iyo ku gaabiyo mu'asasada kolley qeybo badan ka koobanta sida hadda caafimaadkii oo may la sheegayn wala hadda qalin jibihayaan iyo may waha kombyuutarka sharqaanka oo kale ka jari harqaanka oo kale hadda walaalaha sheenan jazaahumullahu khayra jazaa diyaaru harunta diyaarka in in marka lagu faa'iidaysado gabagabada xafladda waxaa dhankooda kalimaad ka jeediyey qaar ka mida nuqabada wilaayada iyagoona bacdalaahi ugu mahadceliyey wilaayada bakool dadaalka hagar la-aan tahay ay wado dadka deegaankana ugu baaqay inay ubadkooda keenaan goobaha waxbarashada ilaahay ba mahadle ma haddii ilaahay ku bacda ma mahadnagaana guud ahaan harakatu shabaabulmujaahidiin waa khaasatan walaayada una hata ka noolnaa bakool e yaan mahadnagaana oo horumarka eedanka dadaalahayta umutiniya wala barato diintiya barato adduunyadiiyana warya ka kaalmaysadalahaytina barata maybalana jazaahumullahu khayran waaxsanallahu ilayhim kaalantiyo iyo dhankasho dhinkasta ku buuhiyahayaan eedaanka mahadyaan maybalana xafladan unhati roogno magaaladan hata shahaadalaka biyahay haddii caafimaad etaa iyo haddii xaasuubkii ama ay kombyuutarkii ay meelkala malkusheena ardaydan hata intusunin wiilila gabdhole may walka baradeena magaaladan dheeraw ceelansaar waa nicmooyinka oo dad han mara jarne langhaysan dadka deegaamadan haysan may aragahaytana shahaadooyinka hortaana suryin han ay aragahaytan onta laka dhiibi oo meelkale macallimiintii omanka kooyna may balanaa walaalaha bulshada muslimiinta inay arrintaas lagu faa'iidaysado dadka hati rooga magaaladan rooga intan arday ay walbaradaayeen shahaadada lisee dadan roogi may lukyaabay hanku qiib galnay la fiirsadaay walaalayaalow ay la fiirsanay may balanaa war hal baradooy haatan xasan dhawaayaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala eegeeka may roogna xaafladdii galanjibinta alxigma oo ahayti caafimaadka iyo kombyuutarka yaa galanjibintii roogna dadaal badanga biidan jazaakum allaahu khayr maylana hal dadaaloy ardayta agoon laang aftiin laangu laang jaahilana laang mogdi roogo lamadeey alxigma wal aragahay walaya hasaarti shahaadooyinka la giibi ee maylana ha kaburi arigeen deegaanka eelansaar dadweynaha muslimiinta roogda inay ku faa'iidaysadaan sidii eebbana dadkii galanjibiina dadaaloy walbarasho malku daalaw halka dadaaloy antaasna naftaw anfacaasa walbarasho iska dheehen xirfad leh alloobsiin leh eeyattaal insha allahu tacaalaa maylana walbarashada alla inkaalmaysadoy mas-uuliyiinta iyo maamulka mu'asasada ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey ardaydii qalinjabisay iyadoona kuwii kaalimaha sare galay la siiyey abaalmarino qaali ah oo dhiirigelin u noqonaysa horumarinta aqoontooda mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigtay askarta ubadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta bashiir muxuudiin ayaa sii fidinaya qodobkaas maxamed xasan barow waa taa'ib muddo koo iyo toban sano ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada maamulka shaadaladrirhka ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada buurhakabe ee gobolka baay toobadkeenahan waxa uu safka cadowga kaga biiray magaalada baydhabo in muddo ah uu ku jiray falkaasi gaalnimo dhowaan ayuu isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ee baay isagoona lagu soo dhoweeyey degmada buulafullaay markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga ee andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay taa'ib maxamed xasan barow wuxuu ka hadlay qaabka ugu biiray cadowga iyo maraaxishii uu la soo maray magaciisa daacad maxamed xasan barow waxaa isku soo dhiibay degmada buurhakaba buurhakaba wallaahi nin waa karafaada akdhaboodii macnaha dowladda tuminikowsin camal dowladda ka dhax jiray hadde waa lana jiitay oo hana ka dhaliyow oo shanoon waay kulley haddaaska ka dhaabay gaalada baydhow
baydhow wax tababar oo soo martay ma jiraan tababar lix bilood wallaahi bilaahi markii tababarka jirnay macnaha da- dadkaasayto macnaha gaalo inta walanaray kulley gaalada in haddii obo macnaha madana fiiri yoonagade macnaha hadda dadka oo muslimiinta iyo hadda rogtaaladaha xaaladun hadda leean deentee taasayto aragi markaan bacdeentii arigaba ka tabay meeliyaada wallaahi wal oo najito oo aanad gobodeed walaas kinsheego ma jirta marka meela roogi cadde weligeyna macnaha kooyo oo wal oo masheelana gaadeen ma jira kulley ha ka dhafaade ha ka dhaboodi ha ka sifiican ka dhagaaje isagoo hadalkiisa sii wata ayuu toobad keenaha insultaag ku sameeyey dhibaatada iyo habdhaqanka maleeshiyaadkii riddada ee muddada kow iyo tobanka sano uu ka tirsanaa wallaahi bilaahi foolxumadu meeliyaada yaale intimay meeliyaada macnaha walaalow macnaa runta mudankiin sheega meele intii haddi meele roogdo oo walaanya ah in hadde mujaahidiinta iska dhiibaan taasa rajeena kolley wallaahi dhibaato cadaalad darro ii ila argi bes walkalmaalo salaad la-aan dhib cadaalad darro adigu dhe salaad la-aan tukadaa nalkalay koo tukado koo ma tukado marka wallaahi bilaahi new tumikoosanta ka dhex jirti walaa nan oo gaalana ka dhex jirta oo muslim aana ka layn diyan fiiri in gaala in markayn arag siyaan ka tabi adinyaa dere cabsida taalo meesha barkoor xabsi zaa'ida yaal amiinta bilaa masaan bari galaan weyle roondihi tuwale galeen wal bari galaw mala insha allah red marka may sheegaa inti meelo roogda in hadda geeg mujaahidiinta iska dhiibta ugu dambeynna wuxuu ka hadlay taa'ib maxamed xasan qaabka loo soo dhoweeyey wixii uu la kulmay iyo hadda wax u qorshaysan ruwacakelkoy eed anila taladi mal wallaan bah ana leh go'aansay inka boho meeliha iska dhaafo macnaha hadda kabacdi dhanka nagneh hadda way roogee buula fullaay qaab fayle lahay dhawaay wallaahi si fayle oo haslee lahay dhawaay walaani raada law maarag ilaa yoonay toona kooy dhatun meeliyeedi inte meel oo iska toow laaro maxdamaab
amniyaa jira leedahay.
amni wiinga jira Waa gartay. Ada iminka een, qorshaha qoy.
hadda wallaahi bilaa qorshaha dimahayaa hoobana inta ka nagada intiina beero iska falado atinyaada raacsado meelo iska roog meelo mujaahidiinta roog amniga oo mujaahidiinta roodya ka jira meeliyeeda kaasayto walanas dhoo damaab wallaahi maanka baabafadee inti meelo roogda oo hadda meelo roogan inti muslimaana oo gaalada roodyaasa ka tabaanaan tukoa mujaahidiinta orkuwayan amni oo kan camal e maanaa oan haddaan aragooy amniga oo wadankun yaala aan aragooy amni ee amalna mahlaayaan in haska tabaano intuskuwayan taasaan ka rajaa khayran rajeeya askarigan taa'ibka ah ee lagu soo dhoweeyey degmada buulafula ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay waxa uu furo u noqonayaa askar badan oo taa'ibiin ah oo ka faa'iidaysan doona insha allah baaqii dhowaan uu jeediyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo ku aadanaa inay allah u toobad keenaan dhammaan maleeshiyaadka dhufaysada u ah xabashida ee ku sugan deegaana ka tirsan gobolka baay runtii maleeshiyaadka murtadiinta oo furin kasta dagaal uu ka dhaco een, gaalka saliibiga kaga soo horreeya oo gaashaanka u ah waxaan leeyahay maalin kasta dagaalkii dhaco idinka ayaa furunta yaallo oo meesha ku baktinaya qaarkiina ayaga oo noolnool lasoo qabanaya qaarkiina ayaga oo dhaawacooda ku- uu ku rafaadsan yahay isbitaalada iyo meelaha xarumaha ridada ay joogto ku rafaadsan yahay ayagoon waxba loo qabanaynin oo meelahaas ku dayacan waxaan leeyahay isdabaqabto oo caqligiina ha shaqeeyo usoo laabta iimaankii iyo islaamkii aad ka baxdeen usoo laabta muslimiintiina kusoo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina kusoo laabta diintiina kusoo laabta idinka ayaa u baahan diinta iyo islaamka iyo bulshadiina idinka ayaa u baahan inaad dhamataan ama aad daawacantaan ama- ama xaara aad ku hoos jirtaan oo gaalnimo aad- aad ku dhex jirtaan waxay idin taraysa malahan waadna aragteenoo waad dhadhamiseen xanuunka geerida waad aragteen bakti in la noqdo maxay ahayto gaalnimo lagu dhinto waad aragteen lagu dhaawacmana waad aragteen gaalo lagu hoos jirana waad aragteen waxaad ka faa'iideena ma jirto islaamka idin khayr badaneed islaamkiina kusoo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina muslimiinta ahna kusoo dhexlaabta mar kastana waa la idin soo dhoweynayaa kuwii idinka soo tagay sidii loo soo dhoweeyey is- kasii qurux badan ayaa la idin soo dhoweynayaa ee gaalnimo inaad ku dhammaataan oo akhrana cadaab idin dambeeyo waxaad ka faa'iidaysaan ma jirtee kasoo laabtaan leenahay insha allahu tacaala ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee gadow ayaa howlo caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga gobolka degmada ceelwaaq ee wilaayadaas sida mar kale uu warbixintan uu ku eegayo casaam carafaad maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga godob ayaa dawaaqiibin ka sameeyey deegaanka buusaar oo ah deegaan hostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada islaamiga godob iyadoona maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga godob bulshada uu u sameynayay baaritaano lacag la-aan iyo kumbiyuutar waxaana si weyn u soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan deegaanka qaar ka mida bulshada deegaanka buusaar oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey daawaqiibinta lacag la-aanta uu sameeyey maktabka caafimaadka iyo baahida weynay u qabeen waxaa halkaa maanta noogu yimid maktabka caafimaadka ee walaayada gedo khayr laha siiyo daawo oo maaragtay oo farii ah oo dadweynaha maaragtay looga asxaanfalaya ayaa noola keenay aad aad baa looga dayrsaday dad badan baa laga daaweeyey insha allahu aad baan maarata u mahadnaqaynaa baadna walaayada annada maarata gobolka iyo walaalka noo yimid waa mahadsan yihiin ilaahay baa mahadii shukri leh allihii caafimaadkan in nimcadan iyo amnigan sidaan u mahad celinaya marka koowaad bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa xarakada islaamiga ah ee shabaab almujaahidiin iyo walaayada gobolka saakii buusaar saad dareemaysaan waxaa u mataqaanaa beriwaasan oo qurux badan oo dadka ay aad u faraxsan yihiin maanta waxaa la bixiyey dawo lacag la-aanah iyo baaritaan lacag la-aanah kumbiyuutarro dadka mataqaanaa la saaray dadka waxaan filayaa ilaa boqolaal qof aa maanta ka faa'iidaysatay oo bukaanno ahayd oo dawooyin taya leh oo mataqaanaa qiimo badan baa maanta mataqaanaa meeshaan ka dhacday magaalo iyo baadiyaba maanta way gaartay ilaahay baa mahadii shukri leh maktab caafimaadka gobolka ilaahay ha barakeeyo waxa weeye dhakhaatiirta qiimaha badan eena soo booqatay ee maanta dadka baaraysay ee mataqaanaa u qidmaynaysay oo saakis ay u istaageen hadda makhrib aan joogno ilaahay baa mahadii shukri hadda waan ugu mahad celinaa si gaar ah waxaan dhihi lahayn jasaakumullaahu khayr ilaahay ha idin barakeeyo niyaddannadaad dhisteen dadka qulubtoodaad mataqaanaa wanaajiseen caafimaadkaadaad mataqaanaa maarad ku tala gasheen mar kastana waxaan jecelnaa insha allah inay nugu soo noqnoqoto oo dadka ay ka faa'iidaysay niyaddooda mataqaana usii dhisanto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa cabdi maxamed xuseen waxaan joogaa degmada ceelwaaq alxamdulilah shukra ilaa baa maad iska leh waxaa maanta noo yimid qolada takhaatiirta ee xarakada daawaynana siiyeen alxamdulilah shukri ilaah baa mahadla ilaahin ha nagu daaweeye ilaah baa wax daaweeye alxamdulilah shukrillah haddana hawsha si fiican bay u socotaa maasha allah maasha allah bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa degmada buusaar waxaa naloo keenay daawo fara badan oo caafimaad eh ilaahay inta noo keentayna adduunia aakhara ha cafiyo annaguna waxaanu leenahay ilaahay garabkooda garab siman ha ka dhigo ee maxaanku idhahdaa daawo caafimaad leh oo saqiir leh oo kabiir leh oo gabar leh oo waayeel leh yaa naloo keenay walaayadaa noo keentay walaayada waxaan ilaahay ka rajaynayna inuu madaxeeda ilaahay noo raajiya bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa marisha xuseen waxaan joogaa buusaar maktabka caafimaadka daawo noo keenay ilaahay hanagu caafiyo daawo aana la siiyey muslimiintan waxaa ugu ducaynaya inuu ilaahay kor ka dhigo gaaladu inuu ilaahay jibiyo maktabka noo keena kheyr allaha siiyo muslimiinta kor allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiyo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga heekado oo dawaaqiibin lacagla-ana uu ka sameeyey deegaano hoostaga degmooyinka luuq iyo buurdhuubo taasoo si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaas mahadsanid casaam warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh